anigoo eegaya tabashada maalin walba iga soo wacaya iyo xogta aan ka hayo meesha isbedel raadiska ah isbedel doonka ah maaragtay lemar un ilaahay wax khayr qaba keen arrimahaas waxay sabab u noqdeen anigoo og runtii waxyaalahan aada kuu dhibsaday waxaa ka mida dalka hadda ninay lexjecla ka hayso dalka dhuxushiisa ma jireen dhuxushii wadanka shan sano iyo ziyaado ayaa qaramada midoobay leeyihiin dhuxush waa illegal yaan dhirta la jarin dhuxushii baa saas weli u socota dalkii lama xoreyn dad badan reer jubbalandaa jira oon dibadaha ku arkay oo yiri meesha xoolaan la tagnay markii indhaha naloo gudiyey wejigii naloo xumeeyey oo nalooba diiday inaan horumar dhul iyo yaan iska laabanay investorska waxaa loo yaqaanaa maalgashigu kuma imaan karo intimidation ama in la colaadiyo ama in la cadaadiyo ama indhaha dowladdu waxaa laga yaabaa hadda waxay ilaamisay dagaal ka dhan ah argagixisada madaxweynuhu wuxuu ku guuleystayba waxaan qiyaasayaa in uu jiro strategy ay ku talagashay waxaan qiyaasayaa oo kale in ay logisticskii iyo wixii ka dhimanaa ay muxuu ahaaye kasii baaraan degayso si dagaalku haddii loogu talagalay xilligu loogu talagalay uu ku dhammaan waayo muxuu ahaye weligaa laguma talagalo muxuu ahaye in wax walba sidii loogu talagalay ay ku dhammaanaya markay dagaal noqoto arrimaha waan qiyaasayaa waxaanse tala ahaan ku talin lahaa marka laga eego aqoonta ciidanka aan u leeyahay